barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha disembarna waa koob iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka iyaga dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah doorka dhallinyarada hal abuurka ah ee ay ka qaataan adeegsiga wacyigelinta bulshada waa buug adduunyadu boqolaal ciwaana leh iyo baalal kala rogan waa boorin waayuhu adoo beri ka quustuhu sahal kuu baraydsaa adigoo bidhaanshana dhan buu kaaga bayraa warka lama badbadiyee runta ma u bareeraa
dalka jabuuti waxaa la galay xilliga qaboobaha dhallinyarada ayaa ku mashquulsan iibsiga jaakadaha dhaxanta haa waaran waa ninka jirbigu isbedelay intii wakhtigii qaboobyaha la galay markaa jaakadaha si fiican ugu socdaan dadka inta iibsato waxa u badan dhallinyarta
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka maqnayn barnaamijkeenna
ruux kula dadaho kula diinaba dugsi laga dhigtaa
isboortigii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore warkii dunida ugu yaraan koob iyo soddon ruux ayaa ku geeriyootay toddobaatan kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii ay qaraxyo ka dhaceen suuq lagu iibiyo baaruudda buleerka oo ku yaalo dalka mexico suuqa san bablito ee magaalada tulbabek oo soddon kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimada dalka mexico ee mexico city ayaa markii ay qaraxyadu ka dhacayeen waxaa ka tukaamaysanayay dad fara badan oo rabay inay gataan buleeryo oo ay ugu dabaaldegaan xafladaha ciidda krismaska iyo tan sanadka cusub war laga soo saaray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee federaalka ayaa lagu sheegay in lix qarax oo goobta ka dhacay ay sababeen burbur islamarkaana ay fureen baaritaan ku saabsan arrintan madaxweynaha mexico enrique benanito ayaa u tacsiyeeyey qoysaska dadka ku dhintay qaraxyadaasi sanadihii labada kun iyo shantii iyo lixdii ayaa qaraxyo isdaba socday oo baaruud ay sababeen waxay ka dhaceen isla suuqan
madaxweynayaasha dalalka turkiga iyo ruushka ayaa sheegay in shirqoolkii lagu khaarajiyey safiirkii ruushka u fadhiyey magaalada ankara aanu dhaawici doonin xidhiirka ka dhexeeya labada wadan kadib markii labada madaxweyne ee khadka telefoonka ku wada hadleen ayuu madaxweyne erdogan waxa uu sheegay in labada hogaamiye ay isla garteen in la ballaadhiyo wadashaqaynta labadaasi wadan gaar ahaana arrimaha suuriya ka taagan maalintii salaasadiina safiirka nidhahdee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga iyo dhiggiisa ruushka ayaa si wada jira ubaxyo u duldhigay sawirka safiirkii hore ee ruushka u fadhiyey turkiga andrei karlof kaasi oo nin hubaysani uu isniintii ku toogtay magaalada ankara meydka safiirkaasi geeriyooday ayaa xalayto gaadhay magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka iyada oo ay la socotay marwadii uu ka dhintay halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxamed xasan kuuriya waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho maxamed waa hal abuure sameeyey maansooyin iyo gabayo kala duwan maansooyinkiisa uu ka sameeyo dhinaca adeegsiga guubaabinta iyo wacyigelinta shacabka gaar ahaana dhallinyarada waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo waraystay hal abuurkan dhallinyarada ah ayaa ugu horreynta weydiiyey waxaa uu ku saaro amaba uu xoogga ku saaro gabayadiisa
waa mahadsantaa cabdiqaadirow alabuurkayga xoogga waxaan ku saaraa gubaabinta iyo wacyigelinta ama baraarujinta bulshada soomaaliyeed yacni hadda ma jirto cid gaara oo aan ku durana ma jirto marka mar kasta waxaan jeclaa inaan bulshadayda gubaabiyo oo dhiirigeliyo oo yacni waxyaabaha isheeg loo baahan yahay in waajabaadkooda ay gutaan islamarkaana aysan jirin yani cid u maqan ee ayagu ay isku tashtaan intaasaan ku gubaabiyaa dhallinyarada
Eh, bal gabaygan dhallinyarada aad uga hadlayso iyo iyo sidii jahliga loo yareyn lahaa haddaan ku bilowno sidee buu ku yimid maxaad naga maqashin kartaa niyow hadda eh, geeraarkan waxaa la yidhahdaa ayaan daran yacni si gaara dhallinyarada uguma socdo laakiin wuxuu ku socdaa eh, bulshooyinta soomaaliyeed een wuxuuna ka hadlayaa yacni een dhibaatada ummaddan inay tahay yacni ummad weyday haliyey hanta adigu muhiimadda uu xambaarsan yahay intaas waaye ummad weyday yacni qof usoo gurmada een een uu ka dhalan waayey nin haliyey ah oo ka danqada dhibaatada iyo murugada haysata oo ay soo jiitamisay wax badan isla markaana soo daba dheeraatay marka intaasuu xambaarsan yahay muhiimaddu xambaarsan yahay intaas waaye. waa buug adduunyadu boqolaal ciwaana leh iyo baalal kala rogan waa boorin waayuhu adoo beri ka quustuhu sahal kuu barayshaa adigoo bidhaanshana dhan buu kaaga bayraa warka lama badbadiyee runta ma u bareeraa soomaali boordega intaan intaan bayl ka dhuuqsado barta dahan ma faydaa waxaan cil belbelayaa waxaan keli baroortaa bacdada korkooda iyo dhulka buuralayda ah waxaan fiinta booydiya baalalayda duushiya aniga iyo baceedyadu ku bahownay kaymaha balafkuma hadaaqee dhulka carafta badan iyo beegyada lahaan jiray bulshadii ku noolayd baa xaadig raagiyo burbur iyo rafaad iyo hog iyo baabaa helay dadkii barisamaadkiiyo barwaaqada ku noolaa balowgoodii baa karay nolol lagu badbaadiyo kala bayro jiifkoo hurdo kuma bogsoodaan odayaashii beeshoo dadku bericsayn jiray salaadiintii beledkoo garta loo berixi jiray boqor iyo siyaasi iyo ganacsado badeece iyo culumiyo barbaar iyo nin kolay bilis haween tahay barakadii ka guurtoo dadkii beri dadka ahaa gumaystu ka baqi jiray badaf weeye maantoo booli quutayaal iyo burcad iyo rag baa helay ka boogoobay laabtoon beer naxaya lagu arag qadiyaddii bulshada iyo garashadii ballaarnayd dhaqankii billaan jiray uga beero shilinkoo bakshiishk- bakshiish bay ka qaataan beentii xumaatada dulmigaa la beegsado bais baan ka dhiganoo musuq baahi baa jira baadil aan la qabanayn dhulka nimankii baayacay dalka naga burburiyay oo hashayadii boqnaha jaray weydinkaa boqranayoo ku biladaya taajkee nasiibkiinu ba-anaa bini aadanimadiiyo bidhaantii dadnimo iyo burhantii maxaa helay ma burburay damiirkii qalbigii ma balolbaa baxnaanad caqliga iyo ma basbeel imaankii waan gartay Eh, waa gabay dheer dabcan ama geeraar dheer oo daruufaha iyo dhibkii jiray ka hadlayo goormuu kuu dhashay ge- geeraarkan wallaahi geerarkan wuxuu igu dhashay beri hore adiga waxaan isleeyahay labada kun iyo shan iyo tobankii meelahaasina ahayd yacni markii aan arkay bulshada soomaaliyeed een siday u dayacan tahay dhallinyaradu tahriibka ugu dhammaanayaan een waa waa dheryahay geerarka xoogaa fiicana weli dhiman yacni markii aan arkay baahida ugu badan ee bulshada soomaaliyeed oo qabaan inay helaan cadaalad iyo xaq iyo sinaan iyo nabad iyo xasilooni ayaad iyo yacni dadkii madaxda u ahaa sida ay ugu mashquulsan yihiin danahooda gaarka ah iyo hawada adduunyo ayuu igu dhashay xilligaas igu dhashay Eh, waxaa kaloo jira eh, eh, halabuuro kaloo aada leedahay Eh, kuwaas maxaa ka mid a maxaa si gaar uga hadlaysaa
iyo waxaa ka mid ah geerar kale oo kacdoon la yidhaahdo oon bulshada ku kicinayo Een, geerarkaas een, yacni isaga laftigiisu waqti aan waqtiyadaas saas uga fogeyn bay ugu dhashay waxaan idhi dalkan baylahda iyo marasteenna daayacan musuqaana daashada warinteenna dabargo-in kacdoon ma u dareernaa dhamiirilaawo iibsada dooxiyo dul iyo xeebdool iyo xal maahee dalkan yaa u muuqaanoo dadkayagoo ku dhaafteen dhibka niman dadaaleen cidlo darajo kama helo dowladdiiyo nidaamkana duufaan ma keenteen dadkaa dhiigu daadiya dayaxii dhulkeenna iyo da'yartii wacnayd maye dumarkeenna muukaca dadkayagoo dhammaantiin da- dareenkiina muujiya tol ayaa danqanaya oo jirkoodana dubaaxshaa qalbigooda duxaya oo damiirloo ku haray dhiig darxumadan ahaysiyo ka dirna xarafaadkoo dullinimada maanta ka dhidhiya dadkaygow ummadaan danteyd garan waa hoy darxumada dayax kama dhammaate eh shacabkan dulmanaha kama dhalan miya door alla daa'im weeye haliyey daadeheeyo daacaddiyo sinaantiyo ku dabaala nabadoo u dirna hama weydeen niman cado dul jooga oo dooxataysi lagu wado naftoodina isdilayoon dareemaynin siriqda waa ayan dari iyo cayl dagaalada sokeeya daanada qabiilka iyo dekanada colaaduhu warinteena dabar jirin kacdoon ma u dareernaa tol ayaa danqanayo jirkooduna dubaaxshaa qalbigooda duxayo damiir loo ku haray dhiig deerxumada nahaysiyo ka dirna xarafaadko dulinimad maanta ka dhidhiya dadkaygow biyii waa dadkaygo waa idinkaas dilayay cududii la kala diray inaad dib u xoraysaan warmeynan dooneen intaad darajadiinniyo dusha calanka saartaan sharaftii la duugiya inaad nabadii doontaan ma dareemi weydeen waryaa daacadnimo raba doonaya gubannimo rarka nabad dul saartiyo gumaysiga dahsoon iyo yaa diidan reeryada diin iyo dalnimo iyo kuwaan diin wadaagnow dadkan maalin iyo leyl bilaa sababta loo dilo ma waan laga danqanahayn tolla ayaa danqanaya oo jirkoodana dubaxshaa qalbigooda duxaya oo damiir loo ku haray dhiig darxumadana haysiyo kadirna xarafaadkoo dowladnimada maanta kadhidhiya dadkaygow ninkaan guul dalaynaya ninkaan dowladnimo rabin hankiisuna daciif yahay weligiisba dib socod ha ahaado doqonkaas haligeygai danqanaya kolley doorkan maanta ah damiirkiisu xalan yahay haddii laysta waranka oo ha difaacda qarankan
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan kuuri oo ah wiil dhallinyaro hal abuur oo muqdisho ku nool waxaana u waramayey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington qiimaha dharka qabowga lagu xirt- laga xirta ee dalka jabuuti ayaa laga dareemayaa sare u kac kadib markii la galay xilliga qaboobaha dhallinyarada ayaa intooda badan ku mashquulsan tukaameysi sida ay warbixintan ku eegeyso wariyaheena jabuuti sagaal siciid faarax jamhuuriyadda jabuuti hadda waxaa la galay xilligii qaboobaha waxaa isbedelay wakhtigii waxaana inta badan suuqyada iskoolada iyo magaalada lagu arkayaa dhallinyarada iyo weliba dadka waaweyn oo xiran dharka dhaxanta celiya waxaana xiliyadan inta badan dharka la keeno suuqa ay u badan yihiin dharka dhaxanta celiya ee dadku qabowga ay ka xirtaan waxaana booqday suuqyada kala duwan ee lagu iibiyo dharka si aan u ogaano qiimaha ay dhalintu hadda ku iibsadaan dharka dhaxanta celiya Ka- walaal ugu oran magacaaga magacay waxaa la idhaahaa bismillahi raxmaan raxiim mahad cali axmed haa waran waa dhunka jirbigu isbedelay intii waqtigii qabowiyaha la galay markaa jaakadaha si fiican ugu socdaan dadka inta iibsato waxaa u badan dhalinyarta waxaa ka mid a jaakeedada welina kuwa modeela modelba modeel ka dambeeya kuwa koofiyada leh kuwa een, bustah oo kale maalinba sanadba waxaa soo baxaa min- su- nooc noocyaal kala duduwan marka iminka waxaa socda nooca bustah oo kale ah, oo jaaked hayn oo s- hayn sida xariirta oo kale suuf oo kale ah.
marka xabadii bisaad ka siisaan qofkii dhallinyarada idinka iibsanaya xabadii wallaahi wuxuu noogu joogaa saddex kun oo furan ayaa xabadii la siiyaa laakiin ka keliya laba iyo shan baan ka qaadnaa marka waxaad kantaan xilliga waqtigu isbedelo xilliyada kale caadiga ma iibisaan xilliyaha kale caadi ahaa dhameebi En- jiilaalka ayuu- ayaa la keenaa Tahay, een, sidoo kale ma iibisaan dharka carruurta ee dhinaca qabowga haa haa min yar yar ilaa ay waaweyn intaba waa la wala hayaa oo waa las- waa la waa la wala keenaa ka waran qabowga saameyn muxuu kugu yeeshay wallaahi runtii qabowgu wax saameyna sidaa ayaguma yeelin qofba sida ula barto waa qabowga dhinaca kale markay noqoto goyaasha culculus ee laga huwado dhaxanta bustayaasha iyo weliba dharka carruurta oo tayo fiican leh ayaa dadku inta badan waxay ka helaan suuqyada lagu iibiyo dharka hudhaydaa mid ka mid a ganacsatadaas ayaan kala sheekaystay bal dharka iyo hadda sida dadku ay u iibsadaan
magacayga waxaa ladhaha gawaafa yuusuf cabdilaahi wallaahi waxay dharka sida qababaha u iibsadaan sida u badan tahay caruurta yaryar dharka culculus ee hefiga la yidhaahdo ee dadka waaweynna way qaataan sidaas oo kale dadka ciyaalka ardayda jaamacadaha tegayana way qaataan sida koodharhka finaanadaha suudadka waxyaaba noocaasa saabaa loo iibsadaa marka inta la iibiyaan igu badan ma carruurta mise dadka waaweyn kollayba adduunyadu hadda sida caalamka aynu ka ognahay dadka waaweyni markay mar wax iibsadaan ubadkooda toddoba jeer siddeed jeer bay wax u iibiyaan oo dharka carruurta soconog marka markay noqoto xilliga qabowga iyo xilliga kale ma suuqiimaha dharka siistaan mise waa kala qiima duwan yahay maa qiimuhu waa isku mid ee waa dharka kaaliteegiisa ku xidhan tahay hadduu dhar fiican oo annagu horta waxaanu iibinaa dharka okaasiyooga la yidhaahdo ama sakin heen dharka lasoo isticmaalay sidaa daraaddeed hadba sida uu noqdo ayaanu u iibinaa mar buu okaasiyo wanaagsan aad helaysaa mar buu maxaan- maaragtaane lambar labaad kaa noqonayaa lambarka wanaagsan baa ugu qaalisan marka inta qababaha waxba kuma saadisaan inta qababa wax dheeraada kuma saayidina laakiin suuqa iyo iibka ay- ayaa farabata iibka ayaa farabata
okay marka dharka carruurta iyo dadka waaweyn ma isku qiima may dharka carruurta iyo dharka waaweyn dharka waaweyn baa qaalisan sababtoo ah mitiraadka marka la goynayo ee dee samaynayaan shirkaduhu dee isku mitir lama gooyo mitir weyn iyo mitir yar bay kala yihiin sidaa daraaddeed dharka waaweyn baa qaalisan Eh, sidoo kale waxaan arkayaa waxaad iibinaysaan bustayaal bustayaasha waa nooca marka loo eego ugu waaweyn sida duraaxadaha goyaasha la wado kale jaakeedaadka kuwaabaa ugu qaalisan Ah.
ayaguna dabcan waa xilligood baa lagu jiraa hadda iyagana xilligoodii baa lagu jiraa qaboobiyaha haa waan dhagaystay waxaa la odhan jiray huutayd ayaa ka dhinta oo la dacayadayn jiray laakiin waan ka bedelo waxaanu u bixinay hoodhar waxaan se ku sii fiirinaynaa hoodhereeg awalbana la odhan jiray hayo kaale dharka haa waxaa weeye tobanka kun ee faranka jabuutiya qofku dukaan hadduu la galo laba shay baa laga soo siinayaa jidiida oo kaasi oga laakiin hadduu la galo laba bacood baa loo buuxinaya sidaaba quality wanaagsan kana heer sarreeya warbixintii ay jabuuti inooga soo dirtay waryaheena sagal siciid faarax halkaad dhegeystayaal kala socotaanna waa v o a
haatana waa dhinacii heesaha iyo fanaanka axmed rastaha mid ka mid a heesaha uu qaado
ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa marwadaacado kuu diirnaxdaa dumar laga xushaa marwadaacado kuu diirnaxdaa dumar laga xushaaye dahab iyo xariir qayb doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa marwa daacado ku diirnaxdaa dumar laga xushaaye marwa daacado ku diirnaxdaa dumar laga xushaa dahab iyo xariir kay doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku daga darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku daga ku dakeeya oo aroska ku daga ku dakeeya oo aroska ku daga ku dakeeya oo farxiyo ku daga ku dakeeya oo faraxo ku daga ku dakeeya oo ducaleena helaa reer lagu dago lagu diirsadaa daaci laga baryaa reer lagu dago lagu diirsadaa daaci laga baryaa geesigii dadaka doortay baa dadab lala galaye geesigii dadaka doorta baa dadab lala galaye deeq iyo wanaag ku doonaba dabca loo geesigii dada kaa doortay baa dadab lala galaa geesigii dada kaa doortay baa dadab lala galaa deeq iyo wanaag wuu doonayaa dabcan loo huraa dabcan loo huraa dabcan loo huraa dabcan loo huraa darajada adduun dad iskursada ku dakaynaya karaskan ku dagaa
heestaasi dardaaran iyo codka axmed rasta intaa haddii aynu kusoo dhaafno weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaya washington haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxa u diyaara nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna aan ku bilowno waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka bundesligaha jarmalka kooxda kubadda cagta ee frankfurt waxa ay saddex gool iyo eber dirtay kooxda mens brushi monchen gladbach waxaa ka badisay kooxda wolfsburg oo dirtay laba gool iyo gool hamburgna waxay laba gool iyo halka ku garaacday naadiga shaalka halka brushia dortmund iyo osburg ay wada galeen barbardhac gool iyo gool ah dhinaca kala horeynta waxaa isla hogaaminaya kooxaha bayer munikh iyo kooxda dhowaan ka soo baxda heerka labaad ee libsig kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee inrak frankfurt oo leh sagaal iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga jimcaha waxaa dhici doona kulan adag oo dhex mari doona kooxaha milan iyo yuventus labadan koox ayaa ku tartami doona koobka subarkaabka dalka talyaaniga waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar xaggaas iyo sbain maxkamadda xalinta khilaafaadka isboortiga ayaa soo gabagabaysay ayaa soo gaabisay ganaax kooxda real madrid ka saarnaa soo iibsiga ciyaartoyda cusub ee sanadka ka xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa u diiday kooxdan reer spain in aysan wax ciyaartooy ah soo iibsan karin wakhtiyada ay furmaan suuqyada kala iibsiga ciyaartooyda bilaha juun iyo januari ee sannadda soo aadan hadda real madrid waxa ay awoodi doontaa inay ciyaartooy cusub soo iibsato bisha juun ee soo aadan laakiin bisha januari ee soo socota ayaynan geli karin suuqa kala iibsiga ciyaartooyda dhinaca afrikana toddoba ka mid ah ciyaartooyda xulka qaranka dalka cameroun ayaa diiday in ay waddanka u ciyaaraan koobka qaramada afrika ee lagu wada inay furmaa in uu furmo afar iyo tobanka bisha soo socota ee janaayo daafaca kooxda liverpool joel matib ayaa ahaa laacibka ugu dambeeyey ee xaqiijiyey inuusan dalkiisa u matali doonin ciyaarahaasi sababa uu ku sheegay dhibaatooyin kala soo gudboonaaday tababaraha iyo kaaliyayaashiisa intii ay socdeen ciyaarihii hore ee afrika laakiin qaar ka mid ah ciyaartooyda kale ee cameruun ee diiday inay u saftaan xulka qaranka waxa ay diidmadooda u aaneeyeen iyaga oo raba inay xirtaan boosaska ay uga ciyaaraan naadiyada yurub ee ay hadda ka wada tirsan yihiin kuwaasi waxaa ka mid ah difaaca kooxda westbrom alan neom xiriirka kubadda cagta ee dalka cameruun ayaa weydiistay xiriirka fifa in ay ka joojiyaan ciyaaraha dhammaan ciyaartooydaasi muddada uu socdo tartanka qaramada afrika ee bisha soo aadan ciyaartooyda kale ee shanta ah ee iyaguna diiday inay dalkooda matalaan ciyaaraha afrika ayaa kale ah andrea onana oo ka tirsan kooxda ayax ee dalka holland gay asembe oo u ciyaara kooxda nancy ee dalka faransiiska maxim bowende oo u dheela naadiga baqdo ee dalka faransiiska andrea zambo ogisa oo isna ka tirsan kooxda maqse ee dalkaasi faransiiska iyo ibrahim amadeo oo u ciyaara kooxda kubadda cagta liil ee dalkaasi faransiiska dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
waa hagaag aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inala socotiinaya ciyaaraha haatanna mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaa
igu daa cad dumarkii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray duunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadan haata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daa jacaylo cad dumarkii xishoon jiray raggu dadab la geli jiray dunyana ka bixin jiray lowaa dayax lamoodii dadan haata joogtaa dookhaygu kama helin aygu daa jacaylo jacaylo mar haddaan dahaabiyo kaaro fogo lahayno mar haddaan dahaabiyo kaaro fogo lahayno idibadnay jirin dollar imaanayn danyar xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy ayguda jacaylo mar haddaan dahaabiyo daar fogo lahayno mar haddaan dahaabiyo daar fogo lahayno idibadnay jirin dolad imaanayn danyar igu xisaaboy iguda jacaylo danyar igu xisaaboy iguda jacaylo
waa hagaag dhegaystayaal aan intaasi kusoo gabagabayno heestii jaceylow iddaa waxaana ay ka mid ahayd ama ay qayb ka ahayd barnaamijkeennii doornimo ee dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanayay v o e da dhegaystayaal idaacaddeenina intaa ayay ku dhantahay waxaa idinla socodsiinayay zahre ciidla nuuri anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo idaacaddeenna xigta galabta afarta galabnimo waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
saddex baaduu igu daa jacaylo daa daa saddex baaduu igu daa jacaylo daa daa saddex baaduu igu daa jacaylo daa daa saddex baaduu igu daa marhadan daweynahay diintiyo cibaadada marhadan weynahay diintiyo cibaadada dagoodan u lexdo u rabbi baan tusan